Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cali Xaaji Aadan ayaa sheegay in ay wadaan qorshe isbitaalada gobolada dalka lagu geynayo dhakhaatiir cusub. Qorshahan ayuu wasiirku sheegay in baahi weyn loo qabo, waxaana dhakhaatiirta mushaharkoodu bixinayso dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cali Xaaji Aadan ayaa sheegay in muddo ku siman laba bilood dhakhaatiirta lagu geynayo gobolada dalka si ay u daboolaan baahida dhanka caafimaadka.
Waxaan qorsheynay, qorshe waxaan dejinay istaalada gobolada oo dhan in la howlgeliyo oo dhakhaatiir takhasus leh la geeyo. Qiyaastii ilaa konton dhakhtar ama boqol dhakhtar oo takhasus leh inaan u qaybino istaalada gobolada oo mushaharna dowladda ay siiso ayaan qorsheynay. Budgetka dowladda oo aad u yar darteed sanadkii hadda waa suuragali weyse maadaama macalimiin badan la qoray. Laakiin waxaan rajaynaynaa hadda laba bilood aa naga xigta bisha June oo dib u eegis lagu samayn lahay miisaaniyadda. Waxaan rajaynaynaa in budget aan u helno dhakhaatiir ilaa boqol gaarayso oo takhasus leh oo aan u qaybin istaalada gobolada. Waayo markaan geyno isbitaalka Jowhar, kan Beledweyne, kan Dhuusamareeb, kan Cabudwaaq, kan Kismaayo, kan Baydhabo markaan geeyo toban dhakhtar oo takhasus leh ama shan dhakhtar xataa oo takhasus leh markaan kiiba geeyo askariga xataa diyaarad inaan kusoo qaado uma baahni meeshaasaa lagu xalinayaa noogana qarash yar life safina ah oo naf badbaadin ah inta diyaaradda lagu soo saaro askari dhiman karaa la soo wado laakiin meesha hadduu xal ku helo askariga kelima shacabka soomaaliyeed oo dhan saasaa xal u ah marka qorshahaasi waa dejinnay laakiin qarash yari ayaa uu hadda u fuli waayey waxaan rajaynaynaa budgetka bisha lixaad inaan u helna ayaan rajaynaynaa oo istaalada gobolada ay noqdaan kuwa functional oo xoog u shaqeeyo caasimadda in diyaaradda lagula soo cararana muwaadiniinta ay ka maarmaan ayaan rajaynaynaa anidaas mar kasta ma dhacdo waxay dhacda istaalka horta lacag maadaama uusan qaadaynin cost recovery wax la yihahda xataa istaalada adduunka oo dhan meel free ay ka jirta ma jirto wadamadan deriska ah oo nala midka duruufaha dhaqaala ama xogaan dhaamo xitaa wax un bay qaadaan istaalada private waa ka lacag yaryihin lakin wax un bay qaadaan annaga waxaan u doonaya waxaa wax waxba lama qaado waa zero charge maadaama aan wax la qaadin supply oo joogto ah wasaaradda ma soo iibsato wasaaradda mararka qaar deeqo daawo ah oo loo keenay heshaa laakiin si joogta daawo uma soo iibsato wasaaradda wixii deeqo ah ee ma aragtay wasaaradda ay hesho ayaa istaalada public ay wax ka siisaa mararka qaar marka way ka go-ayaan waa run maadaama dadka aan lacag laga qaadinna in daawadaa go-an tahay soo iibsan la yihahda duruuftaasaa keenayso laakiin ayada naftigeeda in la xaliyo xal loo hela ayaan rajaynayna hadduu ilaah yihahdo